shubhadu waa inay xaggiisa un tahay shubhadu waa inay xaggiisa fii xaqihi oo waa maxay isagu waa inuu u maleeyo in xaaskiisii ama dee guur silan iyo wax aynkaas guur faasti waxaa ugu tago marka waxa la leeyahay shubhadaasi waa xaggiisa la odhanaya ila isaga wax moodeen qiil baa wuxuu leeyahay oo xaqihaa meye shubhadu xataa xaggeeda hadday ka timaado isagu haba ogaada inaanay saantiisana hadday iyadu odaygeedii moodayso yacni taa lafdeedu ayana waa la mid oo taxriimkii way keenaysaa oo shubhadu qiilku wuxuu leeyahy shubhadu ama xaggiisa ha ka timaado ama xaggeeda ha ka timaado qiilkuna wuxuu leeyay meye shubhadu markay xaggiisa ka timaado bay taxriim keeni kartaa lalmasniyu bihaa ayada tii laga zinaystay maya oo zinadeeda ayada xididnimo ku iman mayso xididnimo kuma imanayso oo tii uu ka zinaystay hooyadeed waa guursan karaa inankiis iyo aabihiina tii uu ka zinaystay iyo hooyadeedba waa guursan karaa maxaa yidhaha alla dee wuxuu ugu mano sheegtay addoomihiisa nasab iyo xididnimo nasaban wasihra dee zinana nasab iyo xididtoona kuma sugmaa walaysat mubaasharatu bishahwatin kawain fi ladhar wuxuu yidhi ayada taataabashadii danta loo taataabsado sida dhunkashadii iyo taataabashadii iyo iyadoo kawadin fil adhari ma noqonayso galmo oo kale oo la odhan maayo dee gabadhii caynkaa la taataabtay la dhunukaday hooyadii xaaraan bay ka noqonaysaa iyo ablaheediiba kadaaliga iyana aabayaashiina mise ka xaaraan noqon maysa buu leeyay maxay yidhi ciddo dee ma waajibiso xurmana ma waajibiso gabadh la dhunkaday hee ciddo tirsato dee sharci ma aha kadalik tanna waa la mid markaa taani wuxuu leey war waa kawadiyo dee waa meesha waa meesha dee gabadh un baa lagu yar raaxaysun baa meesha ku wada jirte waa isku mid bisa qiilkaas qowlkaasi leeyahy walow ikhtalatat hadday ku darsanto maxramun gabadh maxrama ayaa biniswati qaryatin kabiiratin magaalada hargeysun bay kaa soo dhex gashay nakaxa minhunna mid wuu ka guursan markaa xaggooda laa bimaxsuuraatin kuwa kooban maya waxau idhi sheekhu gabadh maxram ah oo shaksi ugu maxram ah ama nasab ama ridaac ama musaaharo ayaa waxay ku qaldantay ku darsantay biniswati qaryatin kabiira tuulo weyn dumarkeed bay dhex gashay dumarkaa meesha jawaaqiyu maxsuuraat waa qaaraan koobnaynoo aan la tirin karayn nakaxa minhunna waa ka guursan doonaan maxaa yeelay waxay le dee masele hadduu inanu adeeru yahay ama mid ay walaaliya inay ku dhex jirtoon weligiiba aragun haddii loogu sheegay magaalo weyn oo dee imika hargeysadaas oo kale ah wuxuu leeyahay markaa de hadday middaas iska miduu adeeru aha beri iska soo gashoonu garan ama miday walaala yihiin ama miduu abti u yahay waa ka guursanayaa buu leeyahay magaalada maxaa yeelay haddaynu idhaahno magaalada mar hadday mid ku dhex ambatay ka guursan maysid dee meeshii ninkii dhibaato ayaa kaga imanaysoo dee ina baabka guurba ku xidhmo ayaa dhici karto hadduu meel kala qabtana dee waxaan laga aaminahay inay meeshiiba usoo safarto marka midun ha ka guursada bay yahay laa bimaxsuuraatin haddii laakiin ay kooban yihiin midnaba waa inaanu ka guursanin masalan tuulada yar wuxuu ogaa inanu adeeru yahay inay soo gashay meeshiina labaataneeyo dumara aba magaaladaba joogaa dee waxay leeyihin ayada dumarka o dhan waa la wada tiri karaa in adigina ayaad ahayd iyo inaad ahayd baa la odhan karaa wax dhibaati ka iman mayse de yaanu midun ku duldhicina haska haiska fiiriya bal inay inantii tahay ayay leeyihiin markaa maxsuurku yani waxay yidhaahdeen maxaa maxsuur la odhanaya waa wixii dee la tirin karo ayay yidhahdeen maxsuurka hazali ba wuxu uhi hayru lmaxsuur waxaa la odhanaya dumarka aan koobnayn waxaa la odhan karaa dee tiro kastoo haddii bannaan la isugu soo saaro inuu qofku sidaa isha u mariyo oo deetana saa u tiriyo isha ilmarin uu ku tiriyo ay ku adag tahay hadduu se ilmarin ku tirin karayo waa maxsuur haddaanu ilmarin ku tirin karayna waa hayru maxsuur walow dara'ah hadduu soo dariyo muabidu taxriimin xaaraan wax abadeeya ayaa calaa nikaaxin ku soo dariyey qadacahu wuu goynaya ka wadi zawjati abiihi aba isagoo ku tala cumoobaan islaantii aabihi bishubhatin ismoodsiis waxau leeyahay sheekhu waxa ku soo dariyey mu'abidu taxriim yacni sababun mu'abidun litaxriim sabab xaaraantinimada weligeedba ka dhigta sabab weligeedba yani xaaraantu inay weli labada qof kala xaaraan ahaadaan weligoodbaa sabab ka dhigaysa ayaa guur ku timi laba qof oo isqabaa ayaa waxa ku yimi sabab xaaraan noqoshaday kala xaaraan noqonayaan weligoodba ka dhigaysa qadacahu guurkaasi waa go-aya waa kala dhaqaaja waa maxay kawadi zawjati abiih aw zawjati ibni labada wale abiihi ibni yacni inankiisa xaaskiisii u tago inankiisa xaaskiisii hadduu shubha iyo ismoodsiis ugu tago abiihi horta dha aabba horraysiyo xaaskii aabbihii hadduu ugu tago ismoodsiis dee ka xaaraantinimooday odaygii waayo dee maxay noqonaysaa mawduucatu ibni ti inankiisu u tegay bay noqonaysaa zawjati ibnihina dee hadduu u tago mawduucatu la-ab bay noqonaysaa tii aabbuhu uu tegey baa iyana noqonaysaayo dee waxa meesha ka soo baxaya taxriimkii muabadkaa markaa hore umuu jirna haddunba uu ku yimi qadacahu waa goynayaa buu leeyahay nikaaxa bishubha oo nikaaxi markaa waa fasakmaya dee bilow ahaanba marka horeba miyuu kuu qabanaya islaanta aabbahaa meher miyuu kuu qabanaya ama islaanta inaga miyuu meher kuu qabanaya iminka hadduu ku soo dariyeyna dan buu ka siinaya wey waana bishubha days mutis wayaxrumu waxaaraan jamculmar'ati haweeney in la kulmiyo iyo wakhaalatuhaa habaryarteed iyo wakhaalati habaryarteed aw camatiha meedeed aw khaalatiha ama habaryarteed min ridaacin aw nasab ridaac ama nuugmo fain jamaca bicaqdin hadduu ku kulmiyo batala aw murataban fahaaniy ka labaad ayaa buraya waxa uu sheeku leeyahay halkan wuxuu inoo galay qismigii labaad haddaba laba qaybood baynu uqaybin waxani muhabad iyo hayr muhabad mid weligii aba iyo mid aan weligii ahayn ee muwaqata muddo un taxriimkaas jiray waxau sheekhu uhi waxaa xaaraana jamculmar'ati haweeney iyo in la kulmiyo wa ukhtahaa iyo walaasheed aw camatiha haweeney iyo edadeed aw khaalatiha ama haweeney iyo habaryarteed in la wada guursadaa waa xaaraan min ridaacin aw nasab yacni ama ugu walaala ama ugu edaa ama ugu habaryaro nuugmo ama nasab intaba way wada taallaa maxaa yeele alla ayaa wuxu uhi waxaa kaloo laydinka xaaraam yeelay waan tajmacuu bayna alkhtayn inaad laba walaalo kulmisaan wada guursataan waa idinka xaaraam xadiid saxiixina wuxuu ku soo aroraysnaa laa tunkaxu lmaratu calaa camatiha gabadh edadeed laguma dul guursado gabadhu edadeed qabo ma guursado walaa alcamatu calaa binti akhiiha edana inantii ay dee edada u ahayde walaalkeed dhalay laguma guurso wala almaratu calaa khaalatiha gabadh isagoo habaryarteed qabana ma guursan karo wala alkhaalatu calaa binti ukhtiha habaryarna inantii ay habaryartahayd laguma dul guursado waanay runtii waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a masala maalin dhaweyd baaba la sheegayay tuulooyinka somalilan yacni inay ka dhacdayba qisadaasi oo wadaadaba ku doodayeen oo wadaadadnu meheriyey nin islaan qabay oo inantu habaryarkaana u shaqaynaysay tuulo yaroo kale u nagu meheriyey oo uu ka shaqaynaya ninku oo dabeedna ninkiina ku doodaya wadaadkiina soo taagan yahay ayaa la sheegayay dhowaan markaa meeshii waxaa ku jirta dee dadkan qaraabanimo ayaa ka dhaxaysa had iyo gooraale dee dumarkaa la wada qabana daraad baa la yidhaahdaayo meesha dee ficiltan iyo isgoyn iyo imtixaan iyo hinaasaa soo gelaya dee markaa qaraabadoodii ayaa meesha ku go-aysaa oo rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi innakum idaa facaltum dalika qatactum arxamuhunna haddaad sidaa samaysaan dee dumarkaa waa goyseen qaraabadoodii iyo raximkoodii waa goyseen haddaba bal dadkii loo diid wixii loo diid unbaa lagu imtixaamay haddaabay dhacda maxaa la yeelaya fain jamaca bicaqdin batala haddii uu khilaafo oo caqdi uu ku kulmiyo labadoodii uu mar wada guursado batala nikaaxoodii waa buraya ayna midkooda midda kale kama mudna oo murataban ayuu guursaday kala dambayn mid buu mar hore guursaday maalin ku xigta inta dambe uu guursaday fahaani falawalu saxiixun ka hore waa saxiix wathaani baatilun ka labaad baan meel ku qabanaynin wala waman xaruma kuwa xaraam noqday jamcuhumaa kulmintooda binikaaxin lagu kulmiyaa xaruma waxaa xaaraan fi lwadi bimilkin in milki loogu wada tago laa milku waa in la wada yeeshaa laakiin xaaraan ma fain wadiya waaxidatan mid hadduu tago xarumat اlukhraa ta kale waa xaaraan xataa yuxarima اluulaa inta uta hore iskaga xaaraantinimaynaya shay muxarim ah ka baycin aw nikaaxin aw kitaabti laa xaydin iyo waxraamin maya wakadaa raamna oo kale midla six haddaan qabano ee walow malakaha hadduu gabadh mulkiyo uma nakaxa ukhtaha walaasheeduu guursado aw cakasa ama se u cagsiya xallat ilmankuuxatu ta la guursaday ayaa xalaala duunaha taa kale ayado xalaal maaha waxau sheekhu leeyahay dumarkii laba dumara uu xaaraan noqday jamcuhumaa binikaax in guur lagu kulmiyaa xaruma jamcuhumaa fi lwadi bimilki lyamiin milkilyamiin in loogu wada tagaana waa xaaraan oo intuu masalan laba addoommood oo walaalaa soo iibsado milki inuu ugu wada taga ah waa xaaraan maxaa yidhi mar hadduu caqdigii xaaraan noqday dee waddigina waa kasii awlaysanyi laa milkumaa inuu wada yeeshaa laakiin xaaraan maaha oo masalan laba walaala dee laba addoommood oo walaala wuu soo wada iibsan karaa haddaba fain wadiya waaxidatan labadii walaalaha uu soo wada iibsaday ayuu masalan mid ahaantood u tegey xarumat lukhraa tii horaa xaaraantinimoobaysa mar hadduu mid u tegey xarumat lukhraa ta kale ayaa xaaraantinimoobaysa ilaa goormay xaaraam haysaa xataa yuxarima aluulaa ilaa uta hore iska xaaraam yeelo bimuxarimin shay xaaraantinimeeya inuu iska xaaraam yeelo oo waa maxay xaaraantinimeedu ka baycin dee waa isagoo iibiyeba hadduu iibiyeyna shan kumilo milkigiisiba ka baxday aw nikaaxin ama isagoo sii guuriye hadduu sii guuriyena tii uu gamo hadduu sii guuriyo dee tii kale markaa way u bannaan tahay aw kitaabatin ama hadduu kitaabayo dha intaa haddaad keento xor baa tahay ayadana tii uu tegey tii kale way u xalaaloobaysa laa xaydin waa ixraam dee hadday masalan caado yeelato ama ay xaj xidhato tii kale markaa uma tegi karo ayay leeyihiin waayo dee milkiga ma suulinayso wakadaa rahnuna fil asaxi waa kule rahantuna hadduu masalan gabadhii u tegey uu rahan u bixiyo dee tii kale uma tegi kara bay leeyihiin maxaa yeelay dee idnulmurtahin wuu ugu tegi karayaa walow malakaha hadduu se milkiyo addoontii ayuu milkiyey uma nakaxa ukhtahaa walaasheed buu guursaday isagoo mid labu walaasheed guursaday aw cakasa ama sidaasuu cagsiyeeyo gabadh buu guursaday markaasuu walaalkeed walaasheedna ama ede ama habaryarteedna ayuu soo milkiyey xallat ilmankuuxatu duunaha intaba labada masaleba ta la guursaday ayuunbaa xalaal duunaha mamluukada ta la milkisan yahay iyadu xalaal ma aha maxaayl furaashu nikaax ayaa ka xoog badan maxaayl furaashu nikaaxa dee waxaa ku tacalluqayay alaaq iyo dihaar iyo ilo iyo waxyaalo fara badan ayaa ku tacalluqayay laakiin kan kale la mid maha wallahu aclam walilcabdi addoonkii waxaa u sugnaaday imra'ataani laba dumara ayaa u xalaal ah walilxorri kii xorka ahaana arbacun faqad afar keli ah ayaa u bannaan fa in nakaxa khamsan hadduu guursado shan nacan wada jir batalna waa burayaan oo murataban ama si oo kala dambaysa ayuu u guursaday falkhaamisatu ta shanaad ayaa baatilo nikaaxeedu yahay waxaa sheekuu leeyahay waxa u xalaal ah addoonka laba dumare oo keliya ayuunba u xalaal ah waxaa la soo raray in saxaabadu ay sidaa ku ijmaaceen addoonka in laba dumare un ay u bannaan yihiine wax ka badan aanay u bannaanayn sida bayhaqi uu warinayo midda labaad dee xorka niskii weeye kii xorta ahaana waxaa loo baneeyey afar markaa kanna waa niskii wayaxillu lilxorri arbacun faqad kii xorka ahaana waxaa u xalaal ah afar keli ah oo afar wax ka badan isna ma guursan karo xalaal uma aha ilaahay ayaa yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathnaa wa hulaatha wa ruba guursada yacnii dumarka xaggooda laba laba saddex saddex iyo afar afar macnaha dadkii baa lala hadlayaay oo la leeyahay majmuucii ummaddaa lala hadlaya markaasaa leeyahay haddaad doontaan laba laba guursada midowba laba ama saddex saddex midkiibaba saddex ama afar afar midkiibaba afar guurso xadiid kalaa rasuulku sala la alay slam nin saxaabiga oo qaliyaan la odhan jiray tirmidi iyobaa xadiidka warinaya ibnu maajah iyo ninkaa khalyaan oo la soo islaamay toban dumara isagoo qabaa amsik arbacan wafaariq saa'irahunna wuxuu dhi afar uun kala had inta kalena iska sii daa buu yidhi inta kalena iska sii daa mar haddii rasuulku uu diiday markaa toban in la wada haysto ee uu yidhi afar qudha kala soo hadh oo dawaamkii sidaa loo diiday ibtidihii iyo bilowgii in afar wax ka badan ninkii uu guursadaana looma ogola waxaana la yidhi sheekh ibnu cabdisalaam la yidhaah ayaa wuxuu sheegay shareecadii nebi muuse waxaa bannaanayd ninkuu intuu doono inuu guursado iyadoo xagga ragga la qallibay shareecadii nebi ciisena mid wax ka badan may bannaynayn buu yidhi iyadoo xagga dumarka taasina eegtay shareecadda nebi maxamed ayadu maslaxaddii labada noocba way ilaalisay oo afartaa wax ka badan ayaa loo diiday marka qaarkood dee mid qudha ayaaba ninka horta ah dee u sugnaan karto masalan qofka safiiha ah iyo kii waalaa iyo dee mid qudha ayuunbaa loo ogolaya wax ka badan looma ogola markaa waxaa khilaafay iyagu ijmaacaasoo kharqiyey bacdulkhawaarij oo waxay dhaheen aayaddu waxayna tusinaysaa sagaal oo mathna waxay ka dhigan tahay macnaha laba labay ka dhigan tahay mathna waa laba wa hulaathana waa saddex wa rubaacana waa afar markaa saddex iyo afar markay sugada waa toddoba labana ugeey waa sagaal sagaalkaas ayay aayaddu tilmaamaysaa weydi qaar kalea ka dabayi u yihi maya sidaa ma tilmaamaysa e siddeed iyo toban bay tilmaamaysaa mathna waa laba labo afar baa halaa ka soo baxay wa hulaathana waa saddex saddex oo lix baa halaa ka soo baxoo waa toban warbaacana waa afar iyo afaroo siddeed iyo tobankaas ayay u bannaan baydeen waxaana lagu tilmaamay in arrinkaas ijmaaca oo kharqiyey oo aanu waafaqsanayn culimada qaarkood sida shawkani oo kale ee kitaabkiisa mafadulqadiirka iyo culimo kale rawda saaxib rawdati nadiya waxay aada uga doodaan inaan aayaddu aanay tilmaamaynin ama aan looga daliishan karaynin taxdiidka afarta ee nusuustaa kale oo iyada lafteeda laga hadlayo in loo daliishan kara aayaddu aanay tusinaynin daba fa in nakaxa hadduu guursado khamsan macan shan ayuu mar qura wada caqdiyey kii xorta ahaa ama addoonkii labada loo ogolaabaa saddex guursaday batalna way burayaan intooduba way isla wada burayaan maxaa yeelay dee mar hadday isku mar dhaceen dee mid la odhan karo taa guurkeedu ha buro oo tan kalena ha joogo ma jirto oo wax lagu kala rajaxo ayaan oolay dhammaantood markaa wuu isla wada buray sidii laba walaaladu isagoo mar wada guursaday oo kale aw nakaxahunna murataban ama wuxuu u guursaday si kala dambaysa ayuu u guursaday shantan falkhaamisatu tashanaad ee ninka xortaa ama ta saddexaad ee addoonka ayaa batala nikaaxuhaa nikaaxeedu burburaya maxaa yeelay ziyaadadan dee cadadkii sharciga ahaa ka dheeraadsanay ta shanaad iyo ta saddexaad unbu ku yimi markaa taas ayuun baan meher qabanaynin ee inta hore wayska caadi taasi waxay khilaafsan tahay ama si caada hadalkani yacni sheekhu inoo sheegay wuu uga hor imanayaa sida caamadana dhegahooda ay ku qaateen kuwan meelaha warwareega ee wadaadada meelaha maree dumarka lagu ibtileeyey sharciga gees maray ee markaa meelaha maxadrooyinka ama meelaha lagu sheego ama meelaha lugeeya waxay qabaan oo caamaduna markaa qaarkood ba ay rumaysteen in hadduu isagoo afar lahaa tashanaad guursado tii ugu horraysay ay furmayso hadduu tu lixaad guursado tii labaad furmayso tu toddobaad hadduu guursado tii saddexaad furmayso tu sideed hadduu guursado tii afraad furmayso tusbaxaasun xaggana laga taxaya xaggaana ka daadanaya oo kale weeyaan bay yidhahdeen taana waa arkaysaan yacni naski manhaajka siday u khilaafsan tahay waa midaan waxba ka jirin wa taxillu waa xalaal alkhtu walaasha iyo walkhaamisatu tashanaad fii ciddati baa'inin gabadh baa'intay ciddadeed laa rajciyatin rajciye maya dumarka marka la furo dee waa laba qaybood mid baa'intay oo sidaa ay ku kala go-een oo soo ceshi aan lahayn yacni aan rajciyeysi lahayn oo masalan dee gabadha dalaqaadkeeda dhammaadeen ama masalan gabadha iskhulucday iyo ayaa la yidhaahaa waa baa'ina oo ninkii inuu soo ceshado u yidhaha raajactuhaa waan soo ceshaday suurtagal maaha intaan cadad bixin midna waa gabadh inta aanay cadad bixin ninku uu soo ceshan karo masalan hal dalqa ayuu furay ama laba dalqa ayuu furay midba u hadhan marka inta aanay cadad bixin ninkii wuxuu leeyahay soo ceshi dee kitaab dhan oo kitaab rijca la yidhaha baa inoo iman doonee marka haddaba wuxuu yidhi labadaasoo haddaba inoo kala saaraya baa'inada iyo rajciyadaa wuxuu sheeku yihi walaashii waa xalaal iyo tii shanaadba hadday tii kale hadday ciddatu baa'ina jirto masalan nin baa gabadh qabayoo dee wuu furoo dalaqaadkeediina wuu dhammeeyey ama waa iskhulucdoo sidaasay ku baa'intay walaasheed wuu guursan karaa markaa wataxillu lukhtudu waa caynkaa walkhaamisana afar buu lahaayoo mid baa baa'intay oo dalaqaadkeeda dhammaadeen waa se ciddo tirsanaysaa ama iyado iskhulucday mid shanaad wuu guursan karaa markaa maxaa yeelay taa baa'intay dee ajnebiye ayay ka tahay markay cadad baxdo dee labun bay noqonaysaayo miday dib isu guursan karaan iyo mid aanay dib isu guursan karaynin waa labadaasuun marka iyadaa taa baa'intay ajnebiye ayay ka tahay laa rajciyatin iyada gabadha ciddatu rajciye ku jirta walaasheedna lama ma guursan karo mid shanaadna ma guursan karo masalan nin baa gabadh qabay oo gabadhiiba hal dalqa furay ama laba dalqadood buu furay waa ciddo tirsanaysaa ciddadaa ciddatu rajciyaa la yidhahdaayo wuu soo ceshan karaa intaanay cadad bixin walaasheed ma guursan kara markaa masalan afar dumar uu lahaayo mid buu hal dalqa furay oo ciddo tirsanaysaa mid shanaad ma guursan karo maxaa yeelay gabadhana xukmu zawje ayay ka dhigantay u xalaaloomaysa ilaa intay ciddadeedu ka dhammaanayso oo gabadhaa la furay ee aan loo dhammaynin dalaqaadkeen baa inay rajciyada ahaynin xukmu zawjay leedahay baa layidhi yani xugun zawjo ayay leedahay ilaa lix arrimood ayay xukmu zawjo ka leedahay طalaaqun wailaa'un dihaarun waraasatun licaanun laxiqnal kullu man hiya rajcatun shantaasiba way haleeleen gabadho hadday ciddatu rajciye ku jirto alaaq iyo iile iyo dihaar alaaqun wailaahun dihaarun waraasatun licaanun iyo dhaxalkii waana isdhaxlayaan haddii ciddatu rajciyada ku jirto u dhinto licaanna waa waa dhici karaa isagana intay ciddatu rajciye ku jirto halkaasi waa shan midda lixaadna waxa weeye waatu halkan inoogu sheegayoo hadday afar ulahaayo midi ciddatu rajciye ku jirto inaan mid shanaad bannaanen weeye alaaqun wailaa'un dihaarun waraasatun licaanun laxiqman kullu man hiya rajcatu waidaa طallaqa marka uu furo alxuru alaaan buu furay aw ilcabdu addoonkiibaa dalqatayni furay lam taxilla lahu u xalaal maaha xataa tankixa ilaa ay guursato cid kale oo watugiiba lagu libdhiyo biqubulihaa farjigeeda xashafatuhu intaa buriyadiisa aw qadruhaa ama qadarkeeda bishardi اlintishaar xubinkaa ninku inuu kacsan yahayna waa shardi wa sixati nikaaxi nikaaxaasi inuu saxiix yahayna waa shardi wa kownuhu waxaa la shardiyaa inuu yahay miman mid yumkinu uu suurtogelaya jimaacuhu inuu gabadha u galmudaana waa inay suurtogelaysa laa tiflan waa inaanu noqonin mid yar cala almadhabi sida madhabkaa fiihinna masaa'ilkan waxa uu sheekhu leeyahay ninkii xorta ahaa ayaa wuxuu furay gabadhii saddex markaa dee siday afarta madhabood qabaan saddexda dalqadood hadduu furo saddexduba way israacayeen weeye ama kaba soo qaado qolada kale iyagoo aan sidaa qabin arrinka la isku waafaqsan yahay waxa weeye hadduu masalan hal dalqa mar furo soo ceshado haddana hal dalqa mar kala furo haddana soo ceshado hal dalqa mar kala furo oy sidaa marmarkaa ay ku dhammaadaan xukunkan way isku waafaqsan yihiin taa laakiin saddexda markaabay afarta madoobood qabaan inay israacayaan oo ay xukunka noqonayso qaarkoodna ay qaban inay hal dalqa u noqonayso xagga dambayno kitaabu talaaq buu inoogu iman doonaa xukunkaas wuxuu sheekuna markuu kii cortaha saddexdaa furo ama addoonkii ayaa labadii dalqadood furay macnaa intuu ku qabay oo dhan buu u dhameeyey ilan kii xortaana saddex buu ku qabay addoonkiina labe lam taxilla low xataa tankixa ninkii xalaal u noqon mayso ninkii hore ee intaa furay xalaal u noqon maysa inuu guursado xataa tankixa zawjan gayrahu ilaa nin kale ay guursato nin kale ay dari alla isu guursadaan oo watuqiiba biqubuulihaa weliba wuxuu leeyahay caqdi uun ma aha e waa in kan labaad xubinkiisaasi uu ku wada libdhaa oo intaa xashafada ama qadarkaa hore buryada intiisaa hore waa inay xubinkeeda wada gashaa xashafadu aw qadruhaa haddii masalan waxba kaga dhaceenoo intaa hore aanu lahayna dee xashafadii in la egi waa inay gashaa buu leeyahay waa shardi wa kownuhu bishardi alintishaar waana inuu yahay weliba gelidaasina xubinkaasi xubin kacsan waa xubinkaa ninkuna waa inuu xubin kacsan waa inuu yahay waxa kale oo shardi ah nikaaxan dambe waa inuu nikaax saxiixa yahay hadduu nikaaxa dambe nikaax iska faasid oo bilaa weli iyo yahay u xalaalayn maayo tii hore ninkii hore wa kownuhu waxaa kaloo la shardiyaa ninkan dambe inuu yahay miman yumkinu jimaacu cid gabadhan u tegi karta waa inuu yahay laatiflan inan yar oo aan galma ka suurtogelaynin waa inaanu ahaanin cala almadhabi fiihinna sida madhabka ah masalooyinkan maxaa yeelay dee alla ayaa wuxuu uhi fain dallaqahaa hadduu furo gabadhii anaa dalqadii saddexaad dalqadaha soo horreeyey oo la sheegay falaa taxilu low min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu u xalaaloobi maysa ilaa ay guursato nin kale kii hore u xalaaloobi mayso ilaa ay nin kale guursato xadiis saxiixayn oo caaisho laga wariyey ayaa waxay tidhi imra'atu rifaacata alquradi saxaabigaa la odhan jiray xaaskiisii ayaa rasuulka u timi waxay tidhi yaa rasuul allah kuntu cinda rifaaca ninkaa rifaaca la yidhaahbaa i qabay bay tidhi wuu ifulay oo dalaaqiina way dhameeyey waxba iguma hadlin oo dee waa wada waa dalqadii way wada dhammaadeen dabadii baa waxaan guursaday bay tihi cabdiraxmaan ibnu zubayr diinta lagama xishoon jirin ninkaasaanu dabadiis wainamaa macahu milu hudbati thawb ninkaana alaabtiisu waxay tihi waa marada faraqeeda oo kale nin hawl gudan karaya maaha ba alaabtiisuba waa marada faraqeed oo kale bay tihi rasuulka ayaa dabeed wuxuu ku yidhi atarudiina an tarjici ilaa rifaaca ama waxaad doonaysaa inaad kii hore ku noqotay rifaaca markaa iyada waxba ka jawaan baa dee rasuulku hadalkeedii u fahmo wuxu uhi laa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ilaa iyagoo adna aada macaankiisa dhadhamiso isna uu macaankaaga dhadhamiyo oo meeshaa dee galma idin dhex marto suurto geli maysa buud inaad ninkii hore ku noqotaa ee kan dambe horta bal isdhadhamiyo oo dee bal is arka halkaa waxaynu ka fahmaynaa yacni gabadhii dalaaqeeda dee la dhameeyey een waxba u hadhin ilaa ay nin kala guursato inaanay ku noqon karayno kii hore xalaaloobayn weliba guur uun maaha e ilain caqdi wuu dhacay oo meesha way ismehersadeen weliba dee la ysku gaar noqoyo waatan aragtay alaabtiisi inay maro oo kala tahay ila hada alxad haddana wuxu uhi ilaa isu tagtaan oo bal isdhadhamisaan waxba ka socon maayaan buu yidhi marka sidaa daraaddeed buu wuxuu u leeyahay waa in xubinkiisu xubinkeeda gala waa in xubinka ninku kacsan yahay waa inuu mid wax u tegi karayo waa inuu yahay dee rasuulka ayaa sidaa u adkeeyey daba waxay isweydiin len maxaa yani sidan loogu adkeeyey waxaa loogu adkaynayaa dalqadahaa saddexdaa dalaaqaa saddexdaa ayaa dadka laga eryayaa oo ninkii markaa saddex la siiyey de haddaa iminka masalan cadowba ay haysaanoo saddex xaba kuugu jiraan haddaad saddexdiiba mar ku nasiibiso saw in lagu qabto maaha ile saddexdiiba u adigaasoo ninka caqliga le wuxuu odhanayaa saddexdaa dee markaa soorhka un lagula yimaado un iskaga reeb un mid un ku nabo kuubsa un yani caynkaasoo kale bal haddaa masalan haddaad istidhaahdaba bal ku yar cadhajebiyo dumarku dalaaqaa iyo waxyaala u nugul yihiin ay ay ku yar joogsadaane dee mid baa lagu baneeyey bal mid ku tijaabi horta marka hore haddii markaa ay dee iskaba miyirsato oo jiniya wax ku jireen ay iskaba miyirsato o sacaadi noqotaan dee soo cesho mar labaadaad haddana markay dee caalwaa noqotay ad aragta inaan meeshaa raji jirin ta saddexaadna u raaciyo dabeetna kala dhaqaaqa laakiin haddaad markaba wada degto dee maxaad maxaad hadhowto aad aydan isugu soo noqon markaasaa daraaddeed baa loo leeyahay soomaaliduna aad bay udhib badan tahay oo yani wax wal oo dee la qabanayo waxaa laga maarmaana cilmi iyo aqoon in loo yeesho wax wal oo la qabanayo in cilmi iyo aqoon loo yeeshaabaa loo bahanyo hadduu qofku xibinayo waa inuu iibkii aqooninayo hadduu guursado dee inuu sidii geeliisi un iska ahaada maahe waa inuu bal guurkani wuxuu xuquuq leeyahay iyo xaalkiisa iyo farsamadiisa o dhan inuu barto ayaa habboon walow nakaxa hadduu guursado ninka labaad bishardi idaa wadi ah markuu u tago dalaqaha inuu furo dallaqa yacni inuu furo aw ama baanad inay markaaba ka baayinayso kala dhaqaaqin ow falaa nikaaxa ama guur inaanu jirin baala waa buraya wa fi tatliiqi furiddaa shardinteeduna qowlun baa ku sugan waxuu sheekhu leeyahay waxaa kaloo meesha lagama maarmaana ninkan labaad ee gabadha ay isguursanayaani waa inaan nin aan lala heshin uu yahay nin aan lala heshin waa inuu yahay muxallil waa inaanu noqonin haddaba wuxu uhi sheekhu hadduu guursado ninka labaad ayaa gabadha guursaday shuruud baa laga waxa bishardi marka uu u tago inay furmayso iyo marka hore shardigaasaa la galay sulbigii caqdiga ayaa la geliyey oo la yidhi marka aada u galmoota inaad furto ow baanad ama markaaba inay baayinayso ay furmayso ow falaa nikaaxa ama inaan wax guuri jirin ayaa markii gacanta la qabanayay saasaa lagu baala nikaaxaasi ma ansaxayo leannu waa shardi ishortaagaya guurkani inuu sii jiro iyadoo la yidhi bil baynu isqabaynaa nikaaxulmutcihi ayuunbuu la mid yahay ma bannaano markaa ninka caynkaa loo soo kaxaysanayo ee dabeedna sidaa shardigaa ku gelayana ataysu lmustacaar rasuulku wuxuu ku tilmaamay waa orgigaa la soo kiraystay ee lasoo ammaanaystay lacana allahu almuxallila waalmuxallala lahu alla ha lacanado ka waxallilaya iyo ka loo xallilayaba ayaana rasuulku yidhi waxbana ugu xalaaloobi maayeen wa fi tatliiqi qowlun haddii furid la shardiyey qowl ayaa ku sugan inaanu buraynin nikaaxaa dambe inaanu buraynin maxaase buraya shardigii iyo muse wixii la magacaabo shardigina waa burayaa musamihii iyo meherkii la magacaabona meher mahaal baa u waajibiyo kan damba iska qabaya gabadhi wey kan dambe ayuunbaa iska qabaya haddaba iyagu halkaa waxay yidhahdeen shaaficiyadu waa marka shardigaasi usulbulcaqdi waa markuu dhaco macnaha waan kuu guuriyey bishardi inaad markaad u galmooto aada furto guurintii ayuu la xidhiidhay waa markaas bay leeyihiin marka ay arrintani sida noqonayso laakiin waxaa le masalan haddii la isku waafaqo arrinkaa hore loogu soo heshiiyo dabeedna sidaa lagu caqdiya iyadoon waxba hadalkii meherkii lagu darsanin ayaa ahaa caqdigii sidaa ku dhacay maxay noqonaysaa culamada qaar baa waxay yidhaahdeen waa baatil waxba kama jiraan liannahu maa low surixa abala idaa umira abal bay yidhahdeen wixii haddii la caddeeyo burin lahaa dee haddii niyadda lagu qarsadayna waa burinaya haddii lagu dhawaaqi lahaa sooma buriyan de haddii qalbiga niyada un lagu qabsadayna waa burinaya culamada qaarna waxay leeyiin waa karaahiyo oo waa laakiin waa iska badanya lakin waa karaahiyey waana laga wanaagsan yimi faslu fima yamnacu nikaaxa min ariq wixii guurka diidayey ee addoonnimo ahaayo halkan inooga hadlaya laa yankixu ma guursanayo ninku man yamlikuhaa gabadh uu mulkisan yahay aw bacdaha ama barhkeed ee walow malaka zawjatahu hadduu haweenadiisii mulkiya aw bacdaha ama barhkeed baala nikaaxuhu guurkiisu waa buraya walaa tankixu ma guursanaysa gabadhi man tamlikuhu ciday milkisan tahay aw bacdaha ama barhkii ay milkisan tahay axkaam addoon baa imika kutubta ku badan oo aan maantana waxba ka joogin markaa fiqigu maanta wuxuu ku wanaagsanaa in fiqigaa addoonka laga saaro ninku ma guursanaya buu yidhi gabadh uu milkisan yahay ama barhkeedu milkisan yahay masalan addoon uu isagu leeyahay ama uu barhkeed leeyahay ma guursanayo maxaa yeele waxay leeyihiin axkaamu lmilki wanikaax ayaa istanaaqudayo iska hor imanaya maxay leeyihin lahaanshahani dee qasam iyo markaa in gabadhii dee lajiibs iyo waxsiintii waxaa loo qaybiyo ma keenayso dalaaq ma keenayso nikaaxiina saasuu khilaafsan yahi markay istanaaqudaanna dee ka xooga badan ayuunbaa sugmaya milkiga kan daciifkiina waa dhacya milkulyamiin baa aqwa markaa haddaba sidaa inagu ku soconay low malaka zawjatahu aw bacdahaa buu ihi gabadhiisii gabadhuu qabay ayaabuu milkiyu iibsaday ama barhkeeda ayuu iibsaday badala nikaaxu nikaaxi waa buraya maxaa yidhi milkulyamiinkaa ka xoog badan milku nikaax maxaa yidhi milkulyamiinka lahaanshaha dee qoorteedii iyo manfacadeedii ba waa ku mudanaya laakiin nikaaxa dee waa manfacada yaru walaa tankixu lmaratu man tamliku aw bacdahu haweenaydu guursan mayso cid ay milkisantahay ama barhkii dee axkaamtii ba iska hor imanaysa halkana waa ninoo dee waa xuquuq buu leeyahy halkana dee ayadaabana waa sayido oo waxbay ka doonaysaa markaa meesha way isqardhaafaysaa walalxoru kii xortaa amata hayrihi addoon kayrkii ma guursanayo ilaa bishuruudin shuruud ayuunbuu ku guursan karaa an laa yakuuna taxta waayna hoostiisa aanu ahayn xuratun tasluxu lilistimtaac gabadh xorahoo raaxaysi u suubanta waa inaanay haysan qiila waxaa la walaa hayru saalixatina waa inaan ahayn wa an yacjiza waa inuu ka caajizaa can xuratin tasluxu gabadh xoro u suubanta qiila waxaa la idhi aw laa tasluxu ama aan u suubamin falaw qadara hadduu awoodo calaa khaybatin mid maqda xallat lahu amatun addooni waa u xalaal in laxiqahu mashaqatun daahiratun hadday ku soo haleelayso fii qasdihaa gabadha qasadkeeda aw khafa zinan ama uu zina ka boqdo muddatahu muddadiisa waxa uu sheekhu leeyahay nin xor ah uma banaana amata hayrihi addoon cid kale leedahay inuu guursado ilaa bishuruud shuruud afar ah marka la helaa buu ninka xortii gabadha addoonahoo cid kale leedahay guursan karaa lawa waxaa aada u liita weeyaano waxaa la yidhi ilmaha ninkaa addoonta le unbaa yeelanaya ninkana waa dee awrkaa lagu darsaday un markaa saddex ninka naakixa ee wax guursanayaa loo shardiyaa midna addoonta haddaba wuxuu yidhi ka koobaad an laa yakuuna taxta xuratun waa inaanu qabin oonay hoostiisa ahayn gabadh xor ah oo tasluxu lilistimtaac ruux dumar ah oo xor ah oo inuu ku raaxaysto u suubantaa waa inaanu qabin maxaa yeelay de hadduu taa qabo zine iyo wuxuu ka baqanayo ti aayaddu ay ku xidhay ma jirto waman lam yastaطic minkum an yankixa almuxsanaati almu'minaat wama waman lam yastaطic minkum qawla an yankixa almuxsanaati almu'minaat wa kii aayaddu lahaa min fatayaatikum almu'minaat ayaan filayn aayaddu ahay adigu akhirka aayaddu waxay dalika liman khashya alcanata minkum waa qofka zine ka baqda alcanad waa zino qofka zine ka baqda ayay arrintaasi u suganta ayaa loo baneeyey addoontaa qofka yacni heli kari waaya maal ahaan iyo wusca ahaan ninka u heli waaya inuu dumarka muuminaadka ee xortaa guursado waxaa loo baneeyey inuu fatayaadka addoommada muslimaadkaa guursado laakiin ciddaasi waxa weeye waa cidda zine ka baqatay waa inuu gabadh xorana guursan kari waaya zinana uu ka baqdaa marka waa inaan hoostiisa aanu jirin gabadh xoro u suubanta lilistimtaa macnaha waxay leeyihiin haddii le u suubantada haddii masala mid yaroo dee aan gabadh yarba uu qabo oo la siiyeyba laakiin de aanay istimtaac mid u suurto gelaysa aanay ahayn waa guursan karaa addoon weyn ilan tasluxu lilistimtaac buu idhi qiila walaa hayru saalixatin qiil baa wuxuu leeyahay war maye mid u suubanta iyo mid aan istimtaac u suubani toona waa inaanu haysanin mid yar ha wuxuu le mid yar hadduu haysto oo aan galma iyo waxa aanay kaba suurto gelaynin xataa hadduu haysto dee u suurto gelin uma bannaan inuu gabadh xolo guursadaa dee xadiis baa ku soo aroray bay yidhaahdeen nahaa rasuulan ya an tunkaxa alamatu cala alxura isagoo qofku gabadh xoro qaba addoon kuma dul guursan karo dee waana qabid waa gabadh xoruu qaba weeye ta yar iyaanay waxba uga suurto gelinin qowlka horan wuxuu leeyahay maya dee waxa aniga lafdeeda kula waafaqsane dee waa taa uu ku istimtaacayo haddaanu kuma istimtaacayn dee gabadhba umaaha buu isagu leeyay waay kaasi waa shardiga wa an yacjiza shardiga labado inuu ka caajiza can xoratin tasluxu gabadh xoro u suubantana waa inuu ka caajizaa macnaha waa inaanu hadda haysanin waana inaanu keensan karaynin weeye imikana waa inaanu qabin waana inaanu guursan karaynin shardigaa hore waxa waa inaanu qabin kanuu leey waan yacjiza can xuratin tasluxuna waxa weeye waa inaanay waa inau ka caajisaa gabadh xoraho u suubanta oo aanu guursan karaynin oo aanu haysan ama dee meheryax watan uma hayo qiila aw laa taslux qiilku wuxuu leeya waar me mid aan u suubamayna waa inaanu guursan karaynin hadduu inan yar guursan karayo se mid weyn wuxuu ku guursada aanu haynin looma banaynayo addoon buu leeyahay haddaba wuxu uhi falaw qadara calaa khaa'ibatin mid maqan ayuu awoodi karaya inuu guursado xallad low amatun addoontii waa u xalaal hadda xaadirad ahay waase goorma in laxiqa o mashaqatun daahiratun fii qasdiha dee doonashadeeda uu taa doonanayo masalan muqdisho iyo meel ka foo kale uu ka doonanayo dee waa inay mashaqo muuqataa ka soo haleelaysa ow khaafa zinan muddatahu ama wuxuu ka baqanaya intaa u xorada daydayayo dee zina iyo inuu imtixaan ku dhaco markaa way u bannaan tahay inuu gabadhii guursada addoon tahay walow wajada xuratan hadduu bimu'ajarin meher mu'ajara ku helo aw biduuni mahri milin meher maal wax ka hoose ayuu ku helay fal asaxu xillu amatin addoon inay u amatin addoon inay u bannaan tahay weeye fi lula masalada hore duuna haaniya ta labaad maya waxau sheekhu leeyahay hadduu helo gabadh xora ayuu helay oo ka raali noqotay meherkeedu inuu iska mu'ajal noqdo sanad iyo laba sano kadib baad isiin bay tihi isna wuu sanadkaa iyo laba sano kadib waxbaad helaysaa buu leeyahay oo biduuni meher maal ama meheru mahaal kadib wax ka hooseeyaabay kaga raallito waxay tihi war wax yaru niidib fal asaxu xillu amatin addooni waa xalaal fil uulaa masalada hore masalada hore ee gabadhu ay tidhi meherka waan kugu lahaanaya mu'ajal buu noqonaya addoonta waa u xalaal maxaa yeelay dee qofka dumadiisii ayaa mid daymaysan noqonaysaa dee wuxuu rajeynaya wuxuu filayeena inay suurto geli waayaan baa laga yaba deedna lagu dhego duuna haaniyati tan labaad maya oo tan labaad ee tila iyadu meerumasaalka wax ka yar ayaan markaa raalli ku ahay taa iyada markay u suurto gelayso ma guursan kara addoon maxaa yeelay gabadh xor ah dee nikaaxeedii ayaa u suurto gelaya wa an yakhaafa waa inuu ka baqdaa wa khawfu zinan wa an yakhaafa zinan waa inuu ka baqdaa ee falow amkanahu hadduu u suurto galo tasarin yacni addoon hadduu helideedu u suurto gasho falaa khawfa fi lasaxi u suurto galayo tasarin yacni addoon yacni inuu dee ama iibsada ama uu leeyahay oo dabeedna sida milkilyamiinkaa ugu tagaa hadday u suurto gelaysa falaa khawfa cabsi zina ma jirto filaa saxi wa islaamuhaa inay islaam tahayna waa la shardiyaa sheekh wuxuu leeyahay shardiga kale saddexaad waxa weeye an yakhaafa zina zina waa inu ka baqdaa haddii aanu zine ka baqanaynin addoontii uma banaana dalika liman khashya alcanata minkum waa ciddii zine ka baqatuma addoonta u banaantay baa haddaba lmkan aw tasarin tasarigu waxa weeye masalan waa adoonta uu ninku leeyahay utegiddeeda saa tasari la yidhaahdaa yani waa milkii ilyamiinkaa ugu tegayo haddii ay taas suurto gelayso oo addoon istimtaac u subanto ay milkiisa ku jirto ama soo iibsigeedu u suurto gelayo laakiin waxaanu maalkanu hayeen guur u suurto gelin laakiin addoonuu iska milkilyamiinka ugu tago uu helaya falaa khawfi la saxi asax haddaan qabno zine ka baqadkeed ma jiro oo markaa addoonay uma banaana waislaamuha inay islaam tahay baa la shardiyaa addoontaa uu guursanayaana waa shardigii afraad aynu idhi addoontaa loo shardiyaa min fatayaatikum almu'minaat baa idhaahin wa taxilu waxalaa lixurin iyo wa cabdin kitaabiyeyni amatun kitaabiyatun ayaa u bannaan cala saxiix haddaan qaban laa cabdin muslimin fi lmashhuuri maayo waman bacduhaa raqiiquna ka raqiiqatin ayuunbuu la mid yahay waxau sheekhu leeyahay waxaa taxilu lixorin ninkii xortaa waa cabdin kitaabiyeyn nin xor ah iyo addoon kitaabiyeyn ahlu kitaaba yuhuud ama nasaaro ah amatun kitaabiyatun addoon kitaabiyaabaa u bannaan cala saxiix haddayn qabanno maxaa yeele xagga diin ahaan waa ku siman yihiin laakiin addoon kitaabiyahi uma banaano licabdin muslim u xalaal maa fi lmashhuuri haddaan qabanno maxaa yeele nikaaxeeda gaalnimadeeda ayaa u diidayso ninkii xortahaa ayuu la mid yahay waman bacduhaa raqiiqun addoonta barhkeed xor yahay baaqigeeda kalena uu addoon yahay barhkeed bacduhaa raqiiqun barhkeed addoon yahay baaqigeeduna xor yahay ka raqiiqatin unbay la mid tahay addoon dham qinni ah oo addoon barax tiran markaa ninkii xortaha ma guursan kara weeye shuruuddii unbuu ku guursan karaa misla addoontii wada addoontahay iyo tii barhkeedun addoontaha waa isku mid un xagga xorta guursigiisa walow nakaxa xurun hadduu amatan guursado bishardihi buu ku guursaday uma aysara dabeedna wuu xoroobay aw ama nakaxa xuratan buu guursaday lam tama mafasi ma fasakh mayso alamatu ee walow jamaca hadduu kulmiyo man laa taxilu lahu lamatu xuratan iyo wa amatan buu bicaqdii ku koriyey ku kulmiyey batalat ilamatu addoonta ayaa burilu xuratu may fi ladari haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu guursado nin xora ayaa addoon guursaday bishardihi bishuruudihi buu ku guursaday shuruuddii afartahayd baa laga helayoo addoon buu guursaday uma aysara dabeedna waa hodanoobay oo addoon dee gabadh xora inuu guursadaa buu awooday aw nakaaxa xoratan ama intuu hodanoobay buu addoon ayuu gabadh xora guursaday lam tanfasik ilamatu addoonta nikaaxeedii ma fasakhmayo xayla dawaamka ayaa xoog mid waxaa la yidhi qaacida ayaa waxaas yuktafaru fi dawaami maa la yuktafaru fi libtidaa waxaa daa'imidda iyo shayga sii jiridiisa loo dhaafaa waxaan bilowgiisa loo dhaafeen imika bilowgii dee looma wada ogolaadeen inuu wada bilaabo laakiin mar haddii ay wax dawaam oo sii soconaya ay tahay oo xagga dambe ka suurto galay waa la iska dhaafaya oo dawaamka ayaa xoog badan walow jamaca hadduu kulmiye buu idhi man laa taxilu lahu lama ciddii aanay addoontu u bannaanayn ee bimacnaa shuruuddii afarta ahayd shuruuddii saddexda ahayd laga waayey ean shuruuddii lahayn ayaa xoratan iyo waamatan buu bicaqdin ku guursaday nin gabadh guursan karayaa xor ah oo dee xoolihii wuxuu guursanaya haya addooni umay bannaanayn ninkii noocaas ahaa ayaa xor iyo addoon buu caqdi ku kulmiyey baطalat ilamatu addoonta ayaa nikaaxeedu guraya maxaa yeele shardiga nikaaxeedu dee waxa weeye xore in la waayo lalxuratu fi ladari adar haddaan qabano xorada iyada ma burayo nikaaxeedu fi ladari haddaan qabano wallahu aclam min alkaafiraati wamaa yudkaru macahu fasalkan waxau kaga hadlayaa sheekhu guurka dumarkii uu bannaanaa guurkoodu iyo kuwii aanu bannaanayn xagga gaalada dumarka markaa waxaanay u kala qaadaan dumarka gaalaadkaa saddex qaaraan iyagu wax kitaaba iyo wax shubhatu kitaaba midnaba aan lahayn sida kuwa markaa sanamyada caabuday iyo kuwa adceedda caabuday iyo iyo qaar ay yidhaahdaan shubhatu kitaab bay leeyihiin oo waxaa la sheegay inay kitaab lahaayeen aynaan garanaynin sida majuusta oo kale iyo qaar iyagu kitaab muxaqaqa lahaayo sida yahuudda iyo nasaarada oo kale yaxrumu waxaa xaaraana nikaaxu man haweenay guursashadeed waa xaaraan laa kitaaba lahaa aan wax kitaaba lahayn ka wataniyatin taa wataniyadaaba weeye wa majuusiyatin majuusiyad guurkeeduna waa xaaraanaysnaa wataxilu kitaabiyatun taayadu helu kitaabka ayaa xalaala laakiin tukrahu waxaa la karaystaa xarbiyatun wakadaa dimiyatun oo la mid calo saxiix haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxaa ka xaaraana qofkii muslimka ahaa inuu guursado gabadha aan diin lahayn macnaha wax kitaaba iyo wax diino ay leedahay aanay jirin asal ahaanba sida wahaniyadda oo wahaniyadda oo kale markaa wahaniyaduna waa caabidulwathan caabidatulwathan waa ta wathanka caabuda wathanna bimacnaa sanamna way yidhaahdeen oo masalan ama sanam ha ahaado ama wax markaa ma ha suuraysnaado ama yaanu suuraysnaanine kuwa iyagu waxaan jirin caabuda ayaa wathaniyiinta la yidhaahdaa culamada qaar ba waxay yidhahdeen sanam waxaa la yidhaha wixii suuraysan wathanna wixii aan suuraysnayn baa la yidhaahdaa ka wathaniyatin waa kuwa adigu sanamka caabuda ama wax suuraysanaada ama wax suuraysan yaanu ahaaninbe wa majuusiyatin majuusiyadna gabadh majuusiyada in la guursadaana iyana waa xaaraan marka waa majuustuna waa kuwa dabka caabuda maxaa yeelay wax kitaab oo ay leeyihiini ma jirto yacni hadda wax kitaab oo ay haystaani ma jirto wa taxilu kitaabiyatun ta iyadu helu kitaabka ahi waa xalaal gabadha iyadu helu kitaabka ahi ama yuhuuda ama nasaaro ah guurkeedu iyada wuu bannaan yahay oo ilaahay baa yidhi waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waxaa kaloo idin xalaala baa ilaahay yidhi kuwa dhowrsoon ee ka mida kuwii kitaabka la siiyey idinka hortiin macnaha xalaal bay idin yihiin markaa laakiin laba ayuu ka soo reebo wuxuu yidhi kitaabiyad ha ahaatee tukraw xarbiyatun waxaa la karaayeystaa gabadhii iyadu xarbiyadda ahayd ehlu kitaab ha ahaatee dee qoladay nala dagaalamaysaa xaggooda ka soo jeeday in daarulislaamka ku sugnayn taas ayaa iyada la karaahistaayoo ninkii dee markuu halkoodaa ugu tagu kaga guursado macnaha wuxuu badinayaa sawaadkoodii iyo dee tiradoodii ayuu badinayaa wakadaa dimiyatun cala saxiixi dimiyana iyana waa la mid oo kuwa aynu cashuurta ka qaadno mid ahlu kitaabo kuwa cashuurta aynu ka qaadno ahina ayana qowlka saxiixa haddaan qabanno karaahiye weeye oo maxaa yeelay dee taa xarbiyada iyo taa dimiyadaaba waxaa looga baqanayaa qofkan muslimkaah ee guursanaya inuu u iisho waalkitaabiyatu ha haddaba kitaabiyadee la baneeyey yahuudiyatun aw nasraaniyatun waa yahuudiyad ama nasraaniyad laa mutamasikatun bizabuuri iyo wakayrihi mid qabsatay maya fain lam takun ilkitaabiyatu israa'iiliyatan haddaanay ahayn faladharu xilluhaa inay xalaal tahay weeye in culimaa haddii la ogaaday dukhuulu qowmihaa qowmkeedu inay geleen fii daalika addiin diintaa qabla naskihi intaan la naskhin wa taxriifiha iyaguna aanay bedelin waqiila waxaa layihi yakfihi waxaa ku filan qabla naskihi intaan la nasakhin ka hor ayaa ku filan na waa la yidhi waxau sheekhu leeyahay haddaba kitaabiyadda aynu nidhi guurkeedu wuu bannaan yahay waa ta yuhuudiyaddaa baan uga jeednaa ama nasraaniyadda kiristanka ah yahuud ama nasaara markaa dee qur-aanka iyo sunnaha iyo shareecadu nimankaa waxay u taqaanaa yahuud iyo nasaara iminka waxaad moodaa yacni idaacadka caalamiga ahi magacyada dee nusuusta iyo diinta ku cad in aada looga yar fogaado sahyuuniyad iyo saliibiye iyo waxyaalo kale ayaa lagu magacaabaa marka waxaa wanaagsan in magacyadaa diintu ku magacowday aan dhinacna loo kaxaynin si loo ogaado kuwii diintu sheegaysa inay yihiin kuwaas ayaa looga jeedaa laa mutamasikatan bizabuuri laa mutamasikatan bizabuuri wakayrihi kitaabkaa zabuur la yidhaah nebi daawuud tii qabsatay ayada kitaabyo la odhan maayo iyo wakayrihi kayrkiio masalan suxufda la yidhahdaa nebi shiis baa lagu soo dejiyey idriis iyo ibraahim iyo muslim markaa u xalaal maaha waxau sheekhu yidhi kitaabiyadda aan sheegaynay haddaanay israa'iiliyad ahayn oo bimacnaa reer banu israa'iil aanay ka tirsanayn nebiyullaahi yacquub haddaanay tafiirtiisii aanay ahayn ee qolyahaa kale ay ka tirsan tahay faladharu xilluhaa inay xalaal leedahay qofka muslimkaa u tahay weeye waase goorma in culima dukhuulu qowmihaa waa haddii la ogyahay qowmkeedu inay galeen fii daalika diini diinta nebi muuse iyo ciise qabla naskhihi wa taxriifihi intaan la nasakhin een diintan gala dambaysay aanay soo degin isla markaa iyana aanay taxriifinin inay bedelin haddii ay qoomkeedu galeen weye maxaa yeele dee diintii ayay markaa qabsadeen xilligii xaqa ahayd qiil baa wuxuu leeyahay maya waxa ku filan hadday qoomkeedu galeen qabla naskhihi walow haba taxriifiyaanoo waxa ka babedelaane intii aan la nasakhin haddii ay qoomkeedu la ogyahay inay diintaa galeen qofkii muslimkahaa xalaal bay unoqonaysaa waalkitaabiyatu lmankuuxatu gabadha kitaabiyadaahee la guursaday ka muslimatin bay la mid tahay fii nafaqatin iyo wa qasamin iyo wa talaaqinba wa tujbaru waxaana lagu dirqin calaa gusli xaydin xaydka iska maylidiisa iyo wa nifaasa wakadaa jinaabatina waa la mid iyo wa tarki akli khinziirin doofaarka cunidiisa ka tegidiisana waa lagu dirqin filadhari haddaan qabanno wa tujbaru hiya iyada iyo wa muslimatunba calaa gasli maa najusa wixii nijaasoobe maylidiisa ayaa lagu dirqin min acdaahiha xubnaheeda waxau sheekhu leeyahay gabadha haddaba kitaabiyadda ah ee la guursaday ee masalan ama yahuuda ama nasaaro ahi waxay la mid tahay gabadh muslimadun bay la mid tahay xagga nafaqada oo dee intay tahay islaamkii yeelanaysa nafaq ahaan bay tan kalena yeelanaysaa xagga qasamka iyo masalan hadduu dhowr dumara leeyahay dee la jiifsigii iyo la jooggii qaybtaana markaa gabadha muslimaddaa bay kala mid tahay wa dalaaqin iyo xaggii furiinkii gabadha muslimaddaa unbay kala mid tahay maxaa yeelay dee labadooduba zawjiye way ku shuraakooweeno labadaba dee xaas weeyaan laakiin dhaxalka iyo waxyaalahaas unbaa isagu ka duwan waxaana lagu dirqin buu yidhi zawjada taa dee mankuuxada ah waxaa lagu dirqinayaa calaa gusli xaydin wa nifaasin inay iska maydho ayaa lagu dirqinayaa maxaa yeelay dee wadigii ayaa ku xidhan maydhashada xaydka iyo nifaaskiya laga maydhanayo haddana iyadu dee yaanay diin ahaanba u qabin ka maydhashadiisi laakiin waa lagu dirqinayaayo dee wadigiibaa ku xidhan wakadaa jinaabatin jinaabo inay iska maydhana waa lagu dirqin wa tarki akli laxmi khinziirin hilib doofaar cunidii iska dayntiisana waa lagu dirqaya iska daa baa la odhanaya filadare haddaan qabanno waxaa kalu uhi watujbaru hiya tii kitaabiyadda ahayd ama yuhuudda ama nasaarada ahayd waxaa lagu dirqin iyo tii muslimadda ahayd ba calaa gusli maa najusa min acdaa'iha wixii xubnahooda ka nijaasooba ama muslimada haata ama mid kale ha ahaatee dee xubnahooda haddii ay nijaasiyi wax ku yaallaan ninkii xaq buu leeyahy inuu ku dirqiyo inay markaa iska maydhaan oo iska nadiifiyaan wa taxrumu waxaalaana mutawalidatu mid ka dhalatay min wathaniyin iyo wa kitaabiyatin wakadaa cagsuguna waa la mid fil adhari adhar haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay waxa xaaraan ah mid ka dhalatay wathani kaa isagu sanam caabudka ah mid sanam caabuda iyo kitaabiyad ayaa iska dhalay gabadh kitaabiyada iyo mid sanam caabuda ayaa gabadh iska dhalay ninkii muslimkaa xaaraan bay ka tahay taas maxaa yeelay aabbaha ayaa dee loo nasab sheegtaa aabbihiina wathani weeye wathaniyad bay markaa noqonaysaa